الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد maanta waa sagaal iyo tobanka rajab kun afar boqol koob iyo soddon hijiriya kowda julaay labada kun iyo tobanka oo milaadiga ah waxaa inoo furmayaa muctamarkii siddeed iyo tobnaad scandinavianku ay qabanayeen oo sanadkan lagu qabanayo stockholm waxaan iminka bilaabanaynaa in sha allahu tacaala muxaadaradii koowaad ee shirka lagu furayey cinwaanka muxaadaradu waxa weeye diintu waa nasteexo diintu waa nasteexo oo uu inoo soo jeedinayo sheekh mustafa xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن درسكن oo kooban haddaynu xoogaa ka tilmaamno waa mowduucaasi ku saabsan addiin annasiixa waana eray laga soo qaatay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu nebigu ku celcelinaya addiinu annasiixa diintu inay nasiixo tahay ama diintu waa nasiixo erayga kani haddaynu afcarbeed ahaan u eegno kelimatu nasaxa ama nasxiga nusxiga laba macno bay culammada luqadu ku sheegaan had iyo goor midi naasixa waxaa af carabiga lagu yidhaha alkhayaad dawarwalaha kan harqaanka tolaha waxtolista sidaa daraaddeed baa annasaax waxaa la yidhaahdaa een waxaan wax lagu tolayo khaydka wax lagu tolo ayaa nasaax la yidhaahdaa macnaha labaad ay tilmaamaan waxa weeyaan waa alkhuluus oo naasix alcasr waxay yidhaahdaan ay khaaliso malabka saafiga ah marka malabka la safeeyo ee shamaca iyo waxyaabaha ku daata iyo waxoo dhan laga safeeyo ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay malab naasix ah saasi daraaddeed ba imaam ilasmaci wuxuu lahaa annaasix alkhaalis min alcasr wagayri naasixa waxaa la yidhaahdaa buu yidhi malabka iyo kayrkiiba waxa laga safeeyo maa yashuubu wax kasta oo ku qasmi lahaa nasiixadu markaa waxay dhahaan waa khilaafu lgish qofka wax tolaya waxa uu samaynayaa inuu marada hagaajiyo oo isu geeyo oo wanaajiyo oo tolo oo ceebta ka ilaaliyo tolmo waa caynkaa qofka wax safaynaya ee kala shiilayaana wuxuu samaynayaa inuu shayga macdankiisii dhabta ahaa soo saaro wixii kale ee ku qasmayna uu ka saaro af carabi ahaan erayga macnihiisu waa caynkaa walidalik baa imaamu ibnulasiir raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyay erayga nasiixada la yidhaahdaa buu yidhi afka carbeed waa kelmad jumlo la macnaa buu yidhi sentenis dhan bay tacbiirinaysaa buu leeyay oo ah iraadat alkhayri lilmansuuxi lah wanaagga oo lala doono cidda la waaninayo ama lala talinayo ama se wax loo sheegayo af carabi ahaan eraygu markaa macnihiisu waa sidaa isqilaaxa ama heshiis ahaan culammadu markay had iyo goor tilmaamayaan lafdiga kan heshiis ahaan waxa ay ku tilmaamaan siduu imaam aljurjaani leeyahay adducaa ilaa maa fiihi asalaax wannahyu camaa fiihi alfasaad waa yeedhis laysugu yeedho buu leeyahay wixii uu ku jiro wanaagu iyo hagaagsanidu iyo reebid la yska reebo wixii uu ku jiro fasaadku iyo waxumayntu culamadu markaa waxay ku tilmaamaan erayga nasiixa la yidhaha waa kelmad caama oo khayr sheegistii oo dhammi soo hoosgelayso xumar reebisteed oo dhammi ay soo hoosgelayso talo iyo waana bixin wanaagga dhiibisteed oo dhammi ay soo hoosgelayso waa eray markaynu sidaa u eegno ka macno ballaadhan kelimatu dacwa ama almashhuura iyo la talintii ama altacaawun bilkhayrkii oo wanaagoo laysku gargaarsanayo waa kelmad waxaasoo dhamm ay soo hoosgeli karaan baynu odhan karnaa nusxigu markaa wuxuu yahay qofka aada u naseexaynayso waa qof aada rabto wanaag oo dhan inuu ku sifoobo xumana aad ka reebto ama mas'alada aad markaasi talada uga dhiibaysa ay tahay mas'ale aada rabto halkeeda fiican inuu ka qabto halkeeda xun ama qalloocan ama aan dhammaystirnayna uu ka fogaado uu ka durko markaa naseexada waxay dhahdaan waa laba midun waa wasfun bilkamaal ama waa takmiilu naqs bay yidhaahdaan haddaynu cumuuman intaasi ku soo tilmaamno naseexada iyo eray bixinteeda guud erayo kaloo af carabiga ku macno dhadhow baa jira ama qur-aanka siday ugu soo arooreen ku macno dhowdhow waxaa ka mid ah erayga alwasiya ama altawaasi watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri ilaahay uu kaga warramayo sifaadka dadka mu'miniinta ah ee liibaanay waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaana wa tacaala bini aadamku dhammaantii inuu khasaare ku sugan yahay wax kasta oo uu qabto bini aadamku waa khasaare marka laga soo reebo afartan shay mooyaane iimaan iyo camal wanaagsan iyo xaqoo laysu dardaarmo iyo sabirka oo laysfaro attawaasi waxay culimmadu idhaahdaa waa macnaha nasiixada ama qur-aanka aayaadka badan ee ku soo arooray wasiyada wa wasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub ama dalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun ama aayaat lwasya fi suurati alancaam wasiyadaasi ilaahay uu sheegayo dardaaranka af soomaali ku noqonayso dardaaranku waa nooc min anasiixa waa talabixinta fiican nooc ka mida nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa addiinu annasiixatu diintu dhammaanteedba waa nasiixo diintu waxa ay ku faraysaa aakhiriya adduunba wixii aad ku liibaanto diintu dee waa tala bixintii ilaahay alleba cid ka tala fiican baad garanaysa rabbigii ku abuurtay ee wax walba garanayay ee wixii tegay iyo waxa soo socdaba khabiirka ku ahaa ee caalam alghuyuubi waashahaada waxa maqan iyo waxa joogaba ogaa ee nolosha keeda hoose ee cilmiga badan u baahan iyo keeda muuqda mid kastaba garanayay tala bixintii uu bini aadamka siiyey diintu weeyaan idan diintu waa wax ay ku jirto liibaantaada aakhiro iyo liibaantaada adduunba inaad adigu si qaldan wax u fahamtaa waa suurtagal laakiin sidii ay rusush iyo ambiyada loogu keenay haddaad u fahamto macnaheedu waxa weeyaan waa nasiixo kama dambaysa yaa tale la weydiinayaa ee aan rabbi ahayn markaasi subxaanahu wa tacaala sida awgeed baa alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi saxiixu muslimka ku yaalla wuxuu ku tilmaamayaa addiinu annasiixa saddex jeer buu nebigu ku celiyey addiinu annasiixa addiinu annasiixa addiinu annasiixa qulnaa liman yaa rasuula allah markuu saddex jeer nebigu yidhi ayaanu ku nidhi bay yidhahdeen saxaabadu oo yay u tahay ilaahay rasuulkiisiiyo qof may nasiixo u tahay haddaba haddii la yidhi diintu waa nasiixo diinkuna uu yahay wixii xagga rabbi ka soo degay subxaanahu wa tacaala waxaad garataa wax kasta oo rabbi ka warramay hadday baab caqiide ku saabsan yihiin iyo hadday baab cibaado ku saabsan yihiin iyo hadday baab mucaamalaad iyo dhaqan ku saabsan yihiin hadday akhlaaq ku saabsan tahay xaggay doontaba diintu ha ka warramaysee wax adiga kuu dana inay ka warramayso inay tahayna talabixintii rabbi uu ku siiyey ee aakhiradaadiiyo adduunkaagaba uu rabbi subxaana wa tacaala kugula talinayay sida awgeed baa qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaaba shaqada nebiyada inay tahay wadiifatu rusul rusushii ilaahay soo diray iyo nebiyadii la soo diray waxay bini aadamka u wadeene ula yimaadeen waxa weeyaan tala bixin inay siiyaan tala fiican inay siiyaan haddaad suurat alacraaf u fiirsato maalan suurat alacraaf qisas alambiyaa isdaba yaallaba ku jiyaalla oo nebi walba qoomkiisii intuu yimi uu la hadlayo oo uu leeyahay ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayruh alle caabuda oo rabbi ka dambeeya oo cibaadada keligii ula kaalaya ma lihidin cidaan rabbi ahayn oo caabudaan ma haysataane oo dadku uu diidan yahay ereygaasi oo erayo fool xun nebiyada lagu odhanayo qur-aanku wuxuu tilmaamayaa in nebiyadii naseexada waday lagu odhan doono dalaal baad ku sugantahay iyo safiihi baad tahy safiihi waa maangaab rasuul xagga alle ka yimi baa la leeyahay maangaab baad tahy wax badan kala garan maysid waxaanaad wadaano tala saxa ma aha idan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ambiyadii caynkaa lagu yidhi oo doodayso oo leh laysa bii dalaala laysa bii safaaha war baadinimo kuma sugni ee waddadii saxayd weeyaan waxaan ka warramayaa caqli darro iyo fudayd kuma sugni ee wanaaggan ka warramaya saa daraaddeed haddaynu u fiirsanno ama aayaadka aan wax ka akhriya matalan nebi nuuxoo hadlaya wuxuu leeyahy ubaliqukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum wa aclamu min allahi maa laa taclamuun war waxaan idin soo gaadhsiinayaa buu leeyahay ilaahay risaaladiisii farriimihii xagga rabbi ka yimi baan idiin sidaa wa ansaxu lakum war waana idiin naseexaynaya waxa aan wadaa waa nasiixa wa aclamu min allahi maa laa taclamuun ilaahayna waxaan ka ogahay buu leeyay waxaydan idinku ka ogayn anugu nasiixaan wadaa rabbina waxaan ka ogahay waxaydan idinku ka garanaynin waxaa qur-aanku uu ka warramayaa nebi huudoo la yidhi waxaad sheegaysa waxba kama jiraan safiihaas dawaqsan baa tahay oo leh ubaliqukum risaalaati rabbii wa ana lakum naasixun amiin war waxaan idin soo gaadhsiinayaa rabbigay farriimihiisii risaalaadkii farriimihii xagga alle ka yimi ayaan idin soo gaadhsiinayaa wa ana lakum naasixun amiin weliba waxaan ahay mid idinla talinaya oo idiin dardaarmaya oo dardaarankiisa iyo naseexadiisuna ammaana ay ku sugan tahay naseexada mid baa hagardaamo oo raba qof nasteexana isaga kaa dhigaya kuna luminaya matalan qur-aanka ibliis maxaa ilaahay kaga warramaya aadam iyo xaawo markuu yidhi geedka cuna ee uu soo warwareegay kolba wuxu sheegay ee uu yidhi waa geedkii boqortooyada lagu helayay iyo waaritaanka oo weligiinbaa waaraysaan oo boqorro noqonaysaan oo ka noqo bini aadamkuna waa iska jecelaya madaxnimada iyo hunguriga iyo waxaa bini aadamka agtiisa waa niqaata tacfi oo waxyaabaha basharka fitradiisa ka mid a haddaanad adigu tarbiyaynin nafta oo aanad qodxaha ka dhilin hungurigaa waa iska wadataa waa lagu abuuray waa loogu talagalay inay dunida ku socoto waa lagu itixaamay laakiin waxaad u baahan tahay inaad adigu naftaada dhisho anugu waxaa ma raba ma jirto laakiin waxaa inaad iska dhisho adaa lagaa rabaa ibliis intuu baabka aadam iyo ka soo galay xaawa ayaa ilaahay wuxuu leeyay waqaasamahumaa waa u dhaartay innii lakumaa la min annaasixiin ilaahay weliya billu gunta ka maray inaan idiin naseexaynayo waa laga yaabaa qofku inuu iska dhigayo inuu wanaag sheegayo isagoo maxay hagardaamo wada waa ka ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo ilmo nebi yacquub markay rabeen walaalkood inay godka ku soo ridaan ay u soo tashadeen ay yidhaahdeen andilla uqtuluu yuusufa aw iطraxuuha ardan yakhlu lakum wajhu abikum go-aanadaa markay soo gaadhayeen aabbahood markay u yimaadeen maxay ku yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen nagu dar yartac wayalcab wa innaa lahu la naasixuun nagu dar bay dhaha nala soo cayaaro nala soo boodboodo wax nala soo cuno waanaanu u naseexaynaynaa wanaaggiisu maanu ka shaqaynaynaaye taasi iyadu waa siyelyeel laakiin nebi huud wuxuu leeyahay naasixun amiin waxaan ahay mid naseexaynaya oo wanaag idiin wada oo ammaanana ku sugan waxa uu idiin sheegayaa wax rabbi xaggii ka yimi oo ammaano ah baa sidaa buu leeyahy waxaa qur-aanku uu ka warramayaa fii suurati alacraaf lafteeda nebi saalaxoo leh laqad ablaqtukum risaalata rabbii wanasaxtu lakum walakin laa tuxibuuna annaasixiin waar waxaan idiin soo gaadhsiinayaa farriimihii xagga alle aan ka sido oo wanasaxtu lakum waana idiin naseexaynaya walaakin laa tuxibuuna annaasixiin buu leeyahy sida aan idiin arko duul dardaaranka iyo waanada iyo wanaagga jecelba ma tihidin duulduulka u naseexaynaya garanaya ma tihidin waxaa qur-aanku uu ka warramayaa nebi shucayb oo warramayoo leh yaa qowmi laqad ablaqtukum risaalaati rabbi wanasaxtu lakum fakayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin marka aynu weedhahaasi soo duubno waxa ay tilmaamaysaa inay tahay naseexadu diintu inay naseexatu xadiidka nebigu sheegay aayaadkan qur-aanina waxay sheegayaanba shaqada nebiyaduna inay tahay nasiixadaasi dadka danahooda aakhiro iyo adduunba inay u sheegayaan inay nasiixo saxa wadaan nimanka siyaasiyiintii markay hadlayaan bini aadamka waxay u sheegaan ummaddu siday u horumari lahayd si deganaanshiya lagu gaadhaa si waxaan dantiisu wataa laakiin ma odhanayo dadka intuu isa soo hortaago war anigu dadtaydaan idinka wataayo waxaasaan doonayaa laakiin waa inuu sheegaa gal waa inuu geliyaa dadku aqbali karo galka waanada la yidhahdo bini aadamku wuu u dhaganuguliyey dabeetana qoloftaasu sudhayaa ah waan idiin naseexaynaya kan baan idiin samaynayaa sa'atan laakiin ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aankiisa diintiisu inay naseexada tahay kuwa sidee rususha ahina calayhim asalaatu wasalaam inay yihiin dad naseexo wada oo wanaagga dadka u sida qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa aayaad baa ku jira qur-aanka naseexada nooc min alikhlaaska ku tilmaamaya oo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ka warramayaa duuluu nebigu yidhi jihaad gala oo dabeetana markii dagaalka loo soo baxay waagii hore jihaadku ma ahayn wax wax lagu cuno ee wuxuu ahaa qofka mu'minka ee dagaal galaya dowlad gaashaandhig wasaarada leh meesha ma joogin oo hubka iyo dawradaha iyo waxaba iyadu keenaysa ee qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo hubkiisa iyo xoolihiisa ku dagaalgalayay war soo dagaalgala la odhan jiray dabeetana isagaa gaashaankiisa la imanayay seeftiisa la imanayay warankiisa la imanayay hadduu faras haysto faraskiisa la imanayay hadduu awr haysto awrkiisa soo fuulayay gaadiid iyo cunno iyo hub iyo waxaba isagaa sitay iyo naftiisaba naf iyo maalba isagaa ku dagaalgelayay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dagaal meel fog ka dhacayay tabuuk in la qabanayo soo dagaal taga saxaabadii badh daacad ahaabaa yimi laakiin iyagu aan waxbaa sidanin magaalada raggii iska joogay ee xayraanka iska ahaa aan waxba xagga adduunyada haysanin xayraannimada soomaalidu waxay ka tilmaamtaa waxla-aanta ma aha xayraankii dawaqa ahaa yacnii rag aan waxba haysanin bay ahaayeen raggaan aan waxba haysanin nebiga marka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisteen inuu siiyo waxay fuulaan waxay raacaan oo ku da annagu ma haysana bay leeyihin billa waa la soconaya marka waxaanu ku dagaalgalna ma haysana ilaahay rasuulkiisiiyow waxaanu fuullana sii dabeetana nebigu wuxuu u tilmaamay isna marka kan inaanu haynin wuxuu ciidanku abaabulay iyo wuxuu saaro toona waxay fuulaan oo gaadiidaba inaan loo haynin waxay noqdeen iyagoo ilmaynayo ka cadhaysan haniimada weyne dhaaftay oo ilaahay dartii inay diintaa la xoojiyaan taa ay awoodi kari waayeen inay dhaaftay iyagoo ka cadhaysan oo ka murugaysan dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilaahi warasuulih maa cala almuxsiniina min sabiil wallahu hafuuru raxiim waar kuwa ducafadaa ee jilicsan ama buka ama walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquun ama kuwa wax mahaysatadee waxay la baxaan ba aan haysanin kuwa korkooda xaraji ma ahaan baa ilahay leeyay dhibi korkiinna ma ahaan dembi maydan gelin idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulihi baa layidhi hadday ilaah iyo rasuulkii u naseexaynay hadday ilaah iyo rasuulkii yacnii acmaashooda ay u khaalis yeelayaan oo waxaana uu daacad idinka ahaa idinku maydan dabaabina khayrka waa helaysaan ma cla almuxsiniina min sabiil wallahu hafuuru raxiim baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala naseexadu markaasi waa in diintoo dhan baa naseexo ah wa minha tala bixinta fiican baa nasiixo ah oo waata nebi muuse oo yar markii badda lagu tuuray oo fircoon lagala baxsanayey ee ilaahay subxaana wa tacaala gacantii fircoon geliyey kooxdiisii ee fircoon gabadhiisuun intay u qalbi jileecday ay tidhi aan korsanno inaan ka dhiganay haynaga maagin ee uu tii aqbalay ee la isku dayay wuxuu cuno in la siiyo waxba cuni waayey oo si loo galaba lalaayay ilmo yaro waxbaba dhadhaminaynin tu kastoo lagu duwo naaskeed iyo caano kastoo la siiyo aan cabbaynin ayay walaashii oo hooyadeed soo dirtay nebi muuse walaashii oo hooyadeed tidhi war bal inankii inna meelahaa in alla kaaga bidhaamiyo bal soo baadhbaadh qusii ayaa timi oo waxay tidhi hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wa hum lahu naasixuun war ma idin tusiyaa reer ilmahana idiin kafaalo qaadaya naasixiinna idiin ah oo ilmaha kan iyo wanaaggiisa iyo waxaasi idiinka shaqaynaya dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala waa kii qadaray hooyadii ka baqaysa ilmaheeda badda ku tuurtay markii ay adeecday wixii alla faray in loo soo celiyo ilmaheedii oo lacag lagu siinayo ilmaheedii oo weliba biil lagu siinayo o laleeyahay koriyo caanaha naaska kudu kharashkana qaado boqortooyada ku siinaysee in rabbi subxaana wa tacaala uu soo celiyey nasiixadu markaa waa wanaag kasta oo la ysu sheego sidaa daraaddeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nebi muuse markii dambe uu koree weynaaday ee ay qoladii reer banu israa'iil ee la gumaysanayay ninkii ka mid oo la dulminayo uu yimi mid kale oo qibdiyiintii ka mid oo dulmiga ku wada ee uu isidhi ka dhici dabeetana waa yaro feedhay nebi muusena male farsamayaqaan fiican buu ahaa hal feedh buu ku dhuftay kow bay ka tidhi kii uu feedhka ku dhuftay markay kow ka tidhina waa loo tashaday oo waxaa la rabay isna in la dilo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wajaءa rajulu min aqsa almadinati yascى qaala ya qowmi ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj inii laka min annaasixiin nin baa magaalada dhinaceeda dacalkeeda fog ka yimi baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala degdegaya oo rooraya oo le yaa muusa ina almala'a ya'tamiruuna bik nebi muusow qoladii madaxyaweynta ahayd waa kuu shirayeen liyaqtuluuk inay ku dilaan ee fakhruj inii laka min annaasixiin buu yidhi ka bax magaalada waxaan ahay mid kuu digaye mid kuu naseexaynaya yacni qur-aanku wuxuu ku tilmaamay nebi muuse talabixintaa la siiyey ee ah inuu dilkaa ka baxsado oo qoladaasi ay disho u tashanaysay inay nasiixo tahay inii laka min annaasixiin nasiixada waxaa kaloo qur-aanka ku soo aroorto uu ku tilmaamayaa toobadda dhabta ah yacni waa toobadda khaaliska ka ah min ashawaa'ib wax kaloo ku dheehanay aanay jirin ee ilaahay dartii yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa war kuwa iimaanka laga helayow alle subxaana wa tacaala u toobad keena toobad khaalis oo naasixa haddii aynu cumuuman intaa ku soo koobno eraygu afka carbeed wuxuu ku yahay iyo heshiiska culammada waxa uu ku yahay iyo lafdiga kani qur-aanka siduu ugu soo arooray waxaynu ku gebagabayn karnaa qodobkaasi koowaad kow inuu nebi moxamed inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam diintu dhammaanteedba inay nasiixo tahay addiinu annasiixa inay tahy waxaynu nasiixadaasina inay rabu samaawaati waalardi ka timi ilaahay wax walba garanaya ee callaamu lhuyuubka ee alcaalim alkhabiir ee laa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu alkhabiir oo talabixintii ku siinaya waxaynu kaloo soo tilmaamnay inay tahay rusushu shaqaday hayeenba talabixin inay tahy oo rasuul waliba inuu yahay naasixun amiin dadka inuu tale u waday talo fiican oo ay aakhiradood iyo adduunkoodaba ku badbaadayeen waxaynu kala soo tilmaamnay fitrada bini aadamku xataa inay tahay wanaagoo qura mid aqbasha iyo nasiixada fiican sidaa daraaddeed xataa kuwa lugoynayaa afka markay ka hadlayaan inay ku tilmaamaan maxay nasiixo inay dhiibayaan iyagoo dan kale leh inay tahay talo fiican oo ay rabaan inay wax ku badbaadiyaan oo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay nebi yacquub iyo carruurtiisii dabeetana waxaa laynoo tilmaamay yuusuf oo la rabo in god lagu rido ama se la dilo laakiin kuwii dilaya ama godka ku ridayay yacquub ay ku leeyihiin waxaanuu nahay naasixiin waanu tala fiican baanu wadnaa waa ilaalinaynaa waa dhowraynaa waxa uu qur-aanku ka warramayaa ibliis oo rabaa aadam iyo islaantiisii xawa ahayd inuu ka aarsado oo ku dhaaranaya waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waxaan ahay mid idiin wada uun inuu idin badbaadiyo oo idiin naseexeeyo bal anin yar jalleecno axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadana awalan waxaynu haynaa xadiidkaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo addiinu annasiixa oo weliba saddex jeer ku celceliyey xadiidku saxiixu muslimku ku yaalla arbaciinkana waa xadiidka uu imaamu nawowi inoogu qoray bale imaamu nawowi uu tilmaamayo inuu ka mid yahay axaadiista ah midaarulislaamba diintuba halkay ku wareegto inuu yahay xadiidka kani xadiidka kan markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addiinu annasiixa waxaad mooddaa diintoo dhan in nasiixo laga dhigay iyadoo arbaciinka axaadiistii ka horraysay mid ka mida uu nebigu ku tilmaamayey diintu inay tahay maxay xadiidkii jibriil muxuu nebigu sheegay jibriil baa nebiga u yimi su-aaluu weydiiyey su-aalaha waxaa ka mid ahaa maxay iimaanku waa maxay dabeetana wuxuu tilmaamay arkaanuliimaankii nebigu an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulih arkaanuliimaankii baa loo sheegay lixdii rukun ee iimaanka dabeetana jibriil wuxuu nebiga weydiiyey islaamku waa maxay kadibna arkaanulislaamkii shanta ahay ayaa loo sheegay dabeetana wuxuu jibriil nebiga weydiiyey maxay ixsaanku waa maxay dabeetana nebigu an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fa innahu yaraak buu sheegay inaad ilaahay u caabudo sidii qof arkaya haddaanad arkaynin isagaa ku arkaya saddexdaa shay oo laysku daray buu nebigu wuxuu yidhi wuxuu kani ahaa jibriil oo idin yimi oo rabay inuu diintiinna idin baro yacni saddexdan shay baa markaa diintiiya xadiidkana addiinu annasiixa xisaabta waxay odhan jirteen if a sequal to b and b sequal to c a sequal to c haday a b la mid tahay bna c la mid tahay dan a iyo c-na waa isku mid saas daraaddeed waxa weeyaan hadduu inta nebigu diin ku tilmaamay haddana uu ku tilmaamay diintu inay nasiixo tahay nasiixadu waxa weeyaan saddexda tan iyadana markaa nasiixadu waa aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulih waxa weeyaan nasiixadu alislaam an tu'mina shahaadatu an laa ilaha illa allah wa iqaami salaati wa itaa'i zakaati shantii arkaanulislaamka waxa weeyaan nasiixadu arkaanuulxsaamki kuwan baa nasiixo ah xadiidka waxaynu ka faa'iidayna waxaa ka mid ah addiinu annasiixa wuxuu u dhigmaamay culamada qaar yidhahaan sidan loo yidhahdo alxaju carafa haddaanan odhan diintoo dhammeba waa nasiixo wax nasiixada ka bixi karaaba ma jiro waa sidaasi alxaju carafa loo yidhi oo kale waxaynu ka baranaynaa diinta tan xadiidka ka nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ku celceliyey ariga diintu waa nasiixo diintu waa nasiixo diintu waa na saddex jeer markuu yidhi ayay saxaabadii waxay nebiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam qulnaa liman yaa rasuula allah yay nasiixo u tahay haddaba diintu nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii macruufka ahaa ee muslim ku yaallay xadiidkii tamiimi daariy lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caamatihim diintu waxay nasiixo u tahay alle iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo ummadda muslimiinta hoggaankooda iyo bulsho weyntoodaba caamadooda oo say nasiixo ugu tahay waxay nasiixo ugu tahay alle subxaanahu wa tacaala nasiixadiisa waxay culammadu yidhaaheen waxaa lagu fasiraa sixatu alictiqaadi fii waxdaaniyati illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa adiga dani kuugu jirtoo nasiixo ku ah rabbi inaad si fiican u baratid inuu rabbigii la caabudayay keligii uu yahay wa ikhlaasu niya fii cibaadati cibaadada aad ula imanaysa inaad u keli yeesho oo aanad cidna ku lamaanaynin wa tarki alilxaadi fii sifaati ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka fiifiican ee qur-aanka iyo xadiidka uu isku tilmaamay sifaatulkamaalka ah inaad ku sifayso waxa wanaagsan oo dhan samiicun caliimun khabiirun xakiimun sifaadkaa fiican uu isku sifeeyey iyo watansiih can innaqaa'is xumaha iyo waxa liito oo dhan inaad rabbigaa ka fogayso waalqiyaamu biaacatih rabbigaa inaad adeecdo wixii uu ku faray ka fogaatid wixii uu kaa reebay wixii uu nimco uu ku siiyey aad qiratid dadku inta badan waxay tiriyaan waxa maqan ee waxa jooga ma tiriyaan yacni ka xanuunsanayaa ilaahu yaa marun caafimaadku siyuu leeyahy ka caafimaad qabakase waa durdurinayaa ma ma oga inuu haystee wuxuunbu is leeyahy xaggaad xoola ka heshaa yacni ninba inta maqan ka xoolaha haysta waxaa laga yaabaa inuu is xoolihii arkaye uu wax kale isna ka fekerayo yaa magac ku siiya yaa maamuusku siiya yaa ka basharku inta badan inta uu hayo ma tiriyo haddaad se ama xanuunso ama faqiir aho ama inta aad haysa haddaad tiro ula dhaqaaqdo waad qancaysaa inta aad haysee nicmo ah haddaad tiro ula dhaqaaqdo haddaad ishaada eegta iyo waxa ilaahay ku tusay iyo waxaad wax ku arkaysa iyo wax ku akhrisanaysa haddaad dhegtaada eegta iyo waxaad ku maqlaysa iyo waxaad ku haddaad carabkaaga eegta iyo waxaad ku cunaysa iyo waxaad ku dhadhaminaysa iyo waxaad ku macaansanayso haddaad socodkaaga eegta iyo waxa alla ku nicmada intaad haysata haddaad tiriso waad qancaysaa haddaad se intaaad haysee arki weyday oo inta maqan uun tiriso imaanlaan baad ka qaadaysaa nasan maysid waad xiiqaysaa mana buuxsamayso adduun waa sagaalo ma tobnoobo bay soomaalidu ku maamaadaa kuu tobnoobi maayo godkaad gelaysaa idan waxaa dhabta ahee cibaadadahi waxa weeyaan nasiixa lilaahi inaad rabbigaa caabudid oo xaq u caabudid nasiixada ilaahay kitaabkiisuna waxa weeyaan bay culammadu yidhaahdaan inaad qur-aanka rumaysid ku camalfashid weynaysid oo dee waa hadalkii rabu samaawaati waalardi ilaahay hadalkiisii aada weynaysid si dhab aad u akhridid axkaamtiisa aad ku joogsatid oo wuxuu ku faranayana aada yeeshid wuxuu kaa reebayana aad ka tagtid wakhtigeennan dambe waxaa caan noqotay qur-aanka aayaad ka midana in la gallagashado aan la dhigin aayaad ka midana in la dafiro aan dhegtaba loo taagin yacni maalan maanta dadka inta badan muslimka ah haddii la yidhaahdo ninkiiyo gabadha muslimadii uu guriguna iska tagaa waxbana yaan la meherin warmeed waalantay baa lagu odhanaya ma meher la-aan aayaadka meherka sheegaya halkay kuugu jiraan aayaad kale oo masalo iyadun ku dhadhow tilmaamaya haddii lagu yidhaha aayaadka sheegaya in ilaahay kitaabkiisa la ysku xukumo oo niyo dunida ayna soo eegaysa oo niyo dunida xagga ka baxa baab kalaa bilaabmaya kaanamaana iyad qur-aan ahayn tan wuu kula yaabayaa haddaad tiraa maanta haddaad ninku tiraa war gabadha guriga gee waxnaa wuxuu kule war miyaad waalanta miyaad muslim ahayn buu ku weydiinayaa waayo waa muslimnimo ka bax inaad uun iska kaxayso aad gurigeyn laakiin haddaad tidhahdo tan kalena waa aayadda ku xigta reer banu israa'iil baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku ceebaynayaa maxay ceebaha reer banu israa'iil marka la iscaayayaba aad carabta ka maqashaan akhwaanu alqiradati waalkhanaasiir waxaase waa iska sheeko waa abnaa'u ambiyaa illaahi haddii abtirsiin la isugu faanayo waa ilmo nebi yacquub oo nebi isxaaq dhalay oo nebi ibraahim dhalay oo ka waa rag nebiya ku abtirsada haddii bahasho abtirsiima abtirsiimatay laakiin waxaa la ysku maagaya waxa weeyaan afcaasha la sameeyey dhaqanka ayaa marna xumaada marna hagaaga qur-aanku waxa uu tilmaamayaa qur-aanku waxa uu tilmaamaya reer banu israa'iil oo intay isdilaan dagaal bay gelayaan dabeetana way isdilayaan laba kooxoodoo isdilaya kala raaceen dabeetana iyagaa isgumaaday markii ay isdileen baa qolo laga adkaado waa la xabsiyey xabsigaa lagu soo ururiyey reer banu israa'iilkii qoladii hadda wax dilaysee wax soo qabatay ayaa shirtay oo waxay yidhahdeen sharcigana ma bannaana nin reer banu israa'iila in la gumaysto nin reer banu israa'iil oo kale waa maxaynu samaynaa dee xoola ha la ururiyo fida ha la sameeyo ha la furto nimanka kan ilaahay subxaanaه wa tacaala fii suurati اlbaqara markuu kaga warramayo aayaadka isku xiga reer banu israa'iil waxaa lagu tilmaamay inay badhba badhka kala dilayaan watukhrijuuna fariiqan inay guryahooda ka saarayaan laakiin asriga markay ku dhacaanna tufaaduuhum baa ilaahay yidhi markay maxaabiis noqdaanna waa furanaysaan ilahay muxuu ku yidhi afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacd aayadda tani waxay ku soo aroortay reer banu israiil afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd fama jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi اlxayaati اddunya waywma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi اlcadaab rabbi subxaana wa tacala wuxuu tilmaamaya adduunkana inaad jabaysaan oo hoogaysaan aakhirana idan nasiixada ilaahay kitaabkiisa waxay nooga baahantay inaynu axkaamtiisa o dhan ku dhaqanno inaynu waanadiisa isfarro inaynu waxiisa madmadow inaga gallo tasliim una nimaadno waxayna farayaa nasiixada ilaahay rasuulkiisa lilaahi walirasuulihi walikitaabihi walirasuulihi inaynu nebi maxamed nebinimadiisa rumayno inaynu risaalada loo soo dhiibay rumayno inaynu u hoggaansanaanno wixii uu ina faray inaynu fulinno wixii uu inaga reebay inaynu ka reebtoobno inaynu u hiilinno xayan wa mayita hadduu dhintay iyo hadduu nool yahayba inaynu u hiilinno markuu noolaana loo hiiliyo markuu dhintana loo hiiliyo inaynu sunnadiisa iyo sharcigiisa raacno waannasiixa lia'immati almuslimiin dadka muslimiinta ee imaamiyada wa ee madaxda wa ee muslimka ah atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulilamri minkumka ah a'immadaasi ha noqdaan kuwa xagga ugu sarraysa jooga ha noqdaan kuwa xagga ugu hoosaysa jooga ha noqdaan kuwa culammada ah culammadu yacni aayadda markay fasirayaan culammadu waxay ku tilmaamaan alumaraai alxaqiiqiyiin oo xukaamta ah iyo culammada muslimiinta ah intaba nasiixay u tahy oo nasiixo say ugu tahy waa alwalaa'u lahum in loo hiiliyo lala dhaqmo wanaag lagula dhaqmo la ateeco maanta dadku wixii madax noqda wuxuu doonaba ha noqdee waa la caayaa awal waagii hore soomaalidu culammada ay afka ka yara dhowri jirta iminka kuwaana waa lagu daray waa la koox cid walba caydu iminka waa gaadha laakiin asalku waxa weeyaan shareecadu ayna faraysaa inaynu a'immada muslimiinta ee xaqaynugu leh waa a'immadii khayrka dadka faraysa ma a'immada naarta u wadda haddaad dadka naar u hoggaaminayso nebigu saxaabu isku daray dabeetana ninbuu madax uga dhigay meel dhexe markii la marayey ayuunbaa alba la isku yar xanaaqa xadiiska bukhaari ku yaalla ninkii kooxda watay ayaa yidhi waryaadhan soo nebi maxamed idinma odhan amarkiisa aqbala haa bay yidhaahdeen dab soo shida buu yidhi haa baa la soo guray dab baa la shiday markii la shiday buu yidhi gala haddaba qola waxay dhahaen war nebigu waa kiina yidhi dee adeece ee dabka ha la galo unbay dee noqonaysaa ilan ninkan madaxna waa laynooga dhiga adeecana waa la yidhi qola waxay dhaha waryaadhe war nebi maxamedba dabka carar baynu u raacna naar baynu rabnay inaynu ka cararro markaynu nebigaba raacaynay calayhi salaatu wasalaam dabaynu arkaynoo la shiday dee geli mayno waxaa la yidhi bal arrinkan inaan nebigii kula noqonno dabkii waa la diiday in la galo markii dambea nebigii loo yimi calayhi salaatu wasalaam ninkiina cadhadii waa ka baaba'do waa la israacay kadib baa nebiga loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisi iyo ninkii aad madaxda ka dhigtay dee wuxuu yidhi dab shido markaanu shidnayna wuxuu yidhi gala dabka dhammaantiin gala dabeetana wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam low dakhaltumuuh haddaa geli lahaydeen kamaydan baxdeen buu nebigu yidhi dabka haddaa geli lahaydeen buu nebigu yidhi maa kharajtum minha abada weligiin dib ugamaydo soo baxdeen inama taacatu fi lmacruuf buu nebigu tilmaamay xadiidkii bukhaari waar taacadu waa samaha markaan idin leeyahay madaxda ateeca wax kasta ku ateeca ma ahe waa samaha samaha ku ateeca laakiin hadda samiyo khayrtoona cid iskuma ateecdo waxaa ka mid a taacadooda ama naseexada a'immada in loo duceeyo walidaalik baa bacd ala'ima asaalixiin waxaa laga sheegaa waxay odhan jireen haddaan duco mustajaaba uun leeyahay madaxda dadka muslimiinta abaan ilaahay ugu baryi lahaa xabaddaasi ninkaasaan ku tijaabin lahaa waayo hadduu isagu islaaxiyo mujtamac oo dhammi way wanaagsanaan lahaayeen xataa hadduu gaaliyay waa loo ducayn karaa laakiin maxaa loogu ducaynaya unbaa isweydiinta leh inagu waxaad moodaa inta badan wuxubaynu korray iyadoo laleeyahy allahuma ahlik alkafarata waalmushrikiin alicdaa ka acdaa alyahuudi wanasaara saasuun lagu ducaynayo laakiin dee waa markii dagaalada iyo dhibtu jirta oo laisdilaye gaalka laftiisaa loo ducayn karaa lakiin waxa isweydiin lown maxaa loogu ducaynaya waxaad ugu ducaynaysaa wixii nebi maxamed ugu duceeyey tufayl ibni camar iddawsi markuu nebiga u yimi muxuu ku yidhi nebigu wuu diray tufayl tolkii baa loo diray diin buu usoo sheegay nin xakmad badan oo madaxoo tolkii madaxu ah oo gabyaayo gabya buu ahaa oo khatar ah oo caqli badan oo laga dambeeyo laakiin markii uu diinta u keenay reerihii way u dhagooleeyeen reerkii uu u talin jiray gabyaga oo odayga u ahaa markii uu diinta ula yimay yidhi war diinta raaca waa laga aqbali waayey muddo markuu wadee waxba laga aqbali waayuu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari muxuu sheegayey wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hal baan kaa baryaya reer daws habaar buu yidhi qoladii uu ka yimid dee waxba diiday ilaahu kuwaa habaar buu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwaa habaar u soo jeedi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhuu taagay waxaa la filayey bal wuxuu nebigu yidhaahdo allaahuma hdi dawsan buu nebigu yidhi ilaahay ow reer daws hanuuni markaa aimada u duceeya waxa ugu ducaysaana ilaahu hanuuni hadday hanuunaan dadka khayr badan baa yaa ku soo baxay dacwadii nebiga markuu nebigu yidhi ilaahu reer daws hanuuni diintaynu haysanno malaha inta ugu badan raggaynu ka qaadannay waa ducadaa nebiga dadkii alla ku soo saaray yaa ka mid ah nimaa dhammaantiin wada taqaaniin aba hurayre goorma soo islaamay aba hurayre tufayl ibnu camar baa keenay waa nin reer dawsa waa kooxdii uu nebigu u ducaynaya lahaa ilaahu reer daws oo hanuuni mar labaadkii uu soo noqday toddobaatan ama siddeetan nin oo reer daws ka mida buu nebigu keenay abu hurayre ku jiro waxaasoo xadiis ah ducadii nebigay kugu soo gaadhay calayhi isalaatu wasalaam idan a'immada muslimiintaa loo ducaynaya waxaa loo ducaynayaa caamada dadka muslimiinta ah cumuuman waxaynu leenahay a'immada iyo caamada iyo haddaynu dhowr xadiis iska dul marro wakhtigoo dhammaaday daraaddeed amase kooban nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jaabir ibnu cabdillaahi albajali saxaabiga la odhan jiray nin saxaabiga aada u qurux badan ahaa oo madax ahaa oo soo islaamay oo reerkooda madaxu ahaa markuu soo islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam baycu la galay heshiis wuxuu nebigu kula heshiiyey calaa iqaamati asalaa wa itaa'i zakaa waanusxi likulli muslim xadiiskii saxiixu muslim waxaan kugula heshiinayaa buu nebigu inaad salaada oogto zakada bixiso iyo qof kasta oo muslimaba inaad u naseexayso jaabir jariir ibnu cabdillaahi albajali waxaa laga tilmaamaa markii dambe xadiidkan waa iyadu sheegayee dambe dhowr munaasabadoodba la soo wariyaa oo xadiidka ku sheegay waxaa ka mid ahaa nin buu diray markaasuu wuxuu yidhi faras suuqa iga soo iibi ninkiibaa faras qurux badan buu helay ninkii faraska lahaa buu la heshiiyey saddex boqoloo bay ku heshiiyeen dirham faraskii iyo ninkii buu soo kaxeeya ina keena buu yidhi jariir ibnu cabdillahi albajali baa loo keenay waxaa la yidhi faraskani saddex boqolood buu joogaa dirham dee waan kusoo heshiinay lacagta sii faraskiibuu sidaa oga markaasuu ninkii ku yidhi waryaa ninow faraskaagu saddex boqol uu ka qaalisay haddaba ninkii wax iibsanayay ee loo keenay faraskii ee la yidhi waa saddex boqol iska bixi war ninow buu yidhi faraskaagu niyo saddex boqol uu ka qaalisay haye afar boqol ma ku siiya dee walba saddex buu ogolaaye haa buu yidhi afartay sii jariir dib buu eego wuxuu dhi niyo faraskaagu afar wuu ka qurux badayay haye shan aan ku siiyo waa yahay buu yidhi dib buu eegay jariir wuxuu dhi niyo faraskaagu shan wuu ka qurux badayay siddeed boqol buu gaadhsiiyey jariir siduu faraskii waday saddex boqol loogu keenay siddeed boqoloo dirham markaasuu yidhi waxaan sidan u yeelayaa waxaan maqlay nebi maxamed baan heshiis la galay buu ah yidhi maxay ah waa nusxi likulli muslim inaan u naseexeeyo qof kastaoo muslima heshiis ah ayaan galay markaa inaan dee bacmushtarka tijaarada inaan kugu dhaco ma rabe waa inaan kugu naseexeeyaa buu tilmaamaya idan naseexada halkay ka gaadhsiisnaayeen waa kaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo ee wakhtigoo dhacay axaadiis badan baa soo aroortay laakiin aan xadiis qura ku soo koobo xadiiskay culammadu yidhaha xadiis almir'aatiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almu'minu mir'aatu akhiih ama almu'minu mir'aatu lmu'min mu'minku mu'minka kale walaalkiiyo muraayad buu u yihi xadiidka kani dhowr shay buu kulansaday kow waa waxa ay culamaau tashbiih fi lbalaaqa ku tilmaamaan waxaa la xadfay aladaat waa wajhu shabahe labadaba almu'minu mir'aatu lmu'min baa la yidhi adaatu shabahina waa maxduuf wajhu shabahina waa maxduuf waxaa meeshan ku jiraa la yidhi macno ballaadhan oo loo tilmaamayo qofka muslimkaa kow horta bini aadamku sidiisaba shayga maxsuuska ah anigu imka waan hadlayaa laakiin haddaan wadan lahaa waxaan illustrate garayo halkanoo sawiraan tuso waxa ka daba fahamkiinu uu ka badnaan lahaa waxaan sheegayo yacnii bini aadamku mar kasta wax xisiya la tuso wuu ka faham badan yahay marka hadal qura loo sheego hadalka laftiisu shay macnawiya haddii shay maxsuusa wax la taaban karo lagugu mihaaliyo wuu ka fahamku wuu ka dhadhow yahay mu'minka markii la tilmaamaya waxaa la tilmaamaya walaalkiisa kale mu'minka muraayad buu yihi muraayaddu maxay qabataa un su-aasha ah isweydiino muraayadda waad soo kacdaa subixii adigoo xabaja kugu taalla oo dhammaajaysan dabeetana muraayaddaad is hortaagtaa kow muraayaddu waxay kuu sheegtaa waxaad ceeb leeday ma qariso qarinta ma taqaano ma istiraao ninku waa ninkii fiicnaayo isku kaa eegi jiray qayb ka qariyo uun in yar u sheeg ee waxaad ceeb leedoo dhan bay muraayaddu kuu sheegtaa muraayadda waxay kaloo leedahay ma qayliso si hoosay kuugu sheegtaa adiga iyadunbaa isog kugu qaylin mayso buuqi mayso oo bal waxaad la soo kacday dee ninkaagan weyniyo saaad u eg tahay kuma odhanayso laakiin iyadoo aamusan ayay kuu sheegaysaa inaad leedahay maraahidda waxay taqaanaa cadaaladda meeshaad aqfo quruxda badanna qarin mayso waa ku wada muujinaysaa meelihii uskagu kaaga yaallayna waa ku tusaysaa meelihii ku quruxda badnaana waa ku tusinaysaa muraayaddu black fileska ma taqaano ma kuu ururinayso hadda markaad isku eegtay aad ka tagtay hadhow haddaad ku soo noqoto sawirkii hore ma haysato oo ku odhan mayso ninkii foosha xumaba timacsiga kaa eegaysaa ee mar dambey haddana ku eegaysaa muraayaddu marka la ysku eego way ku kaalmaynaysaa weliba waxay kugu kaalmaynaysaa ceebtaa sidii aad isaga faydi lahayd oo markaad masaxdo weliin wax kugu sii hadheen inta ay leeg tahay waa ku kaalmaynaysaa muraayaddu waxaasoo dhan markay ku tusinayso waxay culammadu yidhaahdaan waa nasiixada qofka mu'minkii qaabka la rabo inay u dhacdo madaxu naseexee masaakiin u naseexee cid kale u naseexe qofka muslimka ah waxaa loo baahan yay wixii ceeba iyo talaxumo iyo dhib haysata inaad uga naseexayso adigooan ku qaylinoo ku buuqin oo ceebayn adigoon fayl madow hoosta gashanin oo dhan kaa beri baan arkay isagoo caynkaa samaynayo kaa beri haddaba inaad beri in yar u sheegto tiri war waxaasi ma bannaana iska daa kaa soo maaratid bari soo maray isagoon waysadaba garanayno suxulka horraysiinaya war suxulka ila qofba mar unba waysada bartay haddaad u sheegtay gacanta iyo wejiga ku horraysiinaya waa isku mide waxay ahayd un u qalda inaad wax u saxdo fayl madow male qofka mu'minka ahi qofka mu'minka ahi walaalkiis sirtiisa ma faafiyo oo ceebta ma kashfiyo waxaasoo dhan markaan isku soo daro waxaan rajaynayaa wakhtigu inuu iska gebagabayo walaalkiibaa dhinac fadhiye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qofka mu'minka ahi qofka kale mu'minkaa talo wixii uu karaya aakhiro iyo adduunba ku badbaadaya inuu u sheego naseexa waa taad walaalkaa u sheegto aakhiradiisa siduu u badbaadi lahaa waa naseexata ugu weyn adduunkiisa siduu u guulaysan lahaa nebiguna saxaabadiisa wax kasta wuu kaga naseexayn jiray hadday guurtay hadday wa gabadh muslimadaa la furay markii la furay ayaa ciddo tiriskeedii buu nebigu guri yidhi ku ciddo tirso way dhammaysatay markay ciddadii dhammaysatay nebiga u timi waxay tihi laba ninoo muslimiina ii yimi mucaawiya iyaba ii yimi ilaahay rasuulkiisiiyow abujaham nin la yidhaahdo dee guriga la hadlay yacni waa keebaad igula talin lahayd keeba nebiga waxay weydiinaysaa labada ninee guurka weydiistay kii ay guursan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam tala bixin saxa buu siiyey wuxuu ku yidhi abujahamna ushiisa tuurta kama dhiga buu nebigu yidhi qaarun buu iska sitaa waa nin dumarlayn badan marka ha guursanin buu nebigu leeyahay abujaham kaa la yidhaahdo anaa saxaabigaasina waa nin burhsita buu nebigu yidhi ha guursan mucaawiyana waa sucluuk buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaawiyana waa sucluuk mucaawiyana waa wax mahaysta isna iskaga tag buu nebigu ku yidhi yacnii labadii nin ay u soo bandhigtay ee tidhi ciddadiina u dhammaystay ee labadaa nin baana ila hadlay ee maxay ilaahay rasuulkiisiiyo kula tahay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kaasina burun buu sitaa ul buu sitaa iyo iskaga tag n mucaawiyana waa wax ma haysta isna barqoyan ma haystee isna iska da ee talo kale aan ku siinayaa buu nebigu yidhi usaamo guurso usaamata bnu zayd usaamo guurso buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi usaamaan yaro kahday markaa usaame aabihii zayd nin cad buu ahaa laakiin islaanta hooyadii iyaba islaan madow ahayd marka xagga islaantuu raacay waa nin yaro madow dee carabta iyo meelahaana malaa madowga lama jeclayn markaasi dabeetana markii ay lagu yidhi usaamo guurso waan yaro kohday bay tidhi labadii nine carbeed ay soo bandhigtay ina nebigu wuxuu yidhi iska daayo usaamaha guurso usaamo waan ka soo yaro wareegay bay tidhi dabeetana wuu igu celiyey bay tidhi nebiga wuxuu yidhi usaamo guurso usaamihii baan guursaday bay tidhi fajacala allahu fiihi khayran kaiira waqtabadtu bihi bay tidhi usaamihii baa ilaahay mid khayr badan iga dhigay oo markii dambe nimco badanaan ka helay yacni waxaan uga jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wax kastuu kala talinayay hadday guurta hadd maalan jaabir bnu cabdillaahi xadiidkana aan sheegay hadda muslim buu ku yaallaa xadiidkii jaabir abu daawuud iyo nasaa'iba warinayeen sheekh albaanina saxiixu ku tilmaamayey jaabir ibnu cabdillaahi baa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey war jaabir ma guursatay jaabir isagoo nin dhallinyaro abaa aabihii jihaadkii ku geeriyooday uxud ayuu ku istishhaaday dabeetana jaabir hablo badan bay walaalahaayeen jaabir baa markaa guursaday nabigu calayh salaatu wasalaam jaabir oo dhallinyaraaba wuxuu ku yidhi war jaabir ma guursatay markaasuu yidhi haa ilahi rasuulkiisiyo waan guursaday markaasuu yidhi maxaad guursatay markaasuu yidhi ilaahi rasuulkiisiiyow gabadh carmalah ama garooba baan guursaday nebigu wuxuu ku yidhi calayh salaatu wasalaam jaabir hallaa bikran tulaacibuha wa tulaacibuk wa tudaaxikuha wa ummad inan yar guursatid oo kula cayaarto oo aad la cayaartid buu nebigu ku yidhi dabeetana jaabir dantiisuu sheegtay wuxuu yidhi ilaahi rasuulkiisiiyow aabbana waa kii geeriyooday toddoba habloodna wuu ka tegey dee tu kaloo la cayaarta maxaan ku falayaa buu leey toddobadan qof ila korisaan u baahnay yacni qofba meel buu ku fiican yahay gabadha armalka ama tayibadde waa qof waayo arag oo nolosha garanaysa oo qiimaynaysa ninka dhallinyaradii inta badan boodboodku jeceliyey markaa nebigu inuu iska farxo oo boodboodaa buu la rabay inan yaroo kula boodboodamaad guursatid buu ku yidhi laakiin jaabirna wuxuu sheegtay dantiisa guurka dantuu ka leeyahy inaanay boodboodkana qudha ahayne inuu toddoba habloodoo yaryar haysto oo walaaladiiya oo uu korinayo oo uu rabo qof miisaan leh oo la korin kara dadka kan la hayn kara idan waxaynu arkaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii dumarkii faatimaynu tilmaamnay jaabir dhallinyaradii baynu tilmaamnay ragga waaweynna daaba inuu mid yar iyo mid weynba uu la talinayay waa kii abu hurayra xadiidkii bukhaariga ku yaallay ama saxiixu muslimka xadiidkii ku yaallay baan ujeedaa abu hurayra wuxuu yidhi anigoo nebiga la fadhiya ninu yimo markaasuu wuxuu yidhi waa guursaday ilaahay rasuulkiisiiyo gabadh ansaara baan guursaday markaasuu nebigu ku yidhi ooma iska eegta markaasuu yidhi may gabadhu iyadoo niqaabkeedii waxay sidaat unbaa loo meheriyey unoo inantaa quruxda badan ee muslimadda unbaa lagu siiyey mabuu arag deetana nebigu wuxu uhi war ma iska eegta oo gabadha ma aragtay wejigeeda may buu yidhi may maan arag nebigu wuxuu ku yidhi waarood u tagoo iska soo eeg hablaha ansaarta indhahooda waxba ka si ah buu nebigu yidhi yacni ninka kan dhallinyarada wuxuu kula talinayaa reerkaasi yara malaa reer ashqara yarale iyo waxbay uun indhuhuun wax ka wax ka sii yihiin marka talabixintuu nebigu ninkan siinayaa wuxuu leeyahay reerkaa ansaarta la yidhaahdo indhahooda fadhab fandur ilayha fa inna fii acyuni alansaari shay-an ansaar indhaheeda waxba inanta iska hubi buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam maxaan masalada uga jeedaa qofku inan ashqarale waa guursan karaa laakiin adoo qaracsan waa inaad guursataa adigoo qofkan dabeecadda wax kale ku soo jiiteen laakiin iyadoo iska hadoodilan oo aanad garanayn wax kasoo hadhow inaad naxdo markaad aragto iyadoo indhuu kala yaro jeedaan waxay ahayd iyadoo indhuu kala jeedaan inaad u badheedho qaadatid dabeecaddeeda lacagteeda diinteeda waxeeda kale aad ku qaadatay oo intana wax kuu kaba aad haysato kaga baadad laakiin waxaa la diidan yahay inaad hadhow naxdid uun oo aad ka soo dib u soo boodid macnaha meesha ku jira aan tilmaamaya wuxuu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kasta ayuu saxaabadiisa kala talinayay waxaanuu ina yidhi ida stansaxaka akhaak aw ida istashaara axaduk walaalkaa hadduu naseexo ku weydiiyo ama uu kula tashado falyansaxhu buu nebigu yidhi ninka walaalkii la tashadaa ha la taliyo xadiidkii abu daawuud oo albaani saxiixa ku tilmaanayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadka madaxda iyo mas-uuliyiinta waa ka madaxda ku tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka asalkiisu bukhaariga iyo muslim ku jiro ma jiro addoon dadka madax ilaahay uga dhigay oo aan naseexadiisa ku koobin oo ku ilaalin oo daycadood iyo wuxooda ilaalin ilaa iyo jannada uduggeeda ma urinaya buu nebigu yidhi calayh salatu ma gelaya maaha ma ursanaya xataa baa la leeyahy yacni madaxda diyaarka ula ah dadka inay hargagamayso khiyaamayso kan madax hadduu yahay waa inuu dadkan aabbo weyn u noqdaa dad bulshadoo dhan qabiilkaygii maaha iyo qabiilkalu ka tirsan iyo cida waxaas maaha qabaalkan oo dhan ilaahay baa madax kaaga dhigay isku soo wadada reer hebel iyo reer hebel oo dhan adaa rabbi madax kaaga dhigay idan waa inay tala bixintaadu iyo wanaaggaagu iyo khayrka aad waddaa dadkao dhan waa inuu gaadhaa haddii kale buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam jannada udugeeda urin maayo waana lixdii shaeye nebigu uu ku tilmaamay walaalka muslimkii walaalka kale inuu ku leeyahay haddaad la kulanto inaad salaantid hadduu kuugu yeedho casuumada arooskiiyo wax inaad ajiibtid hadduu hindhiso oo alxamdulilah yidhaahdo inaad yarxamuka allah ku tidhaahdid hadduu bukoodo inaad soo booqatid hadduu dhinto inaad janaasadiisa raacdid hadduu waano ku weydiiyana buu nebigu yidhi waida stansaxaka fansax lah hadduu waano ku weydiiyana nebigu calayhi salaatu wasalaam waanada u sheeg oo u dardaaran waxaan ku soo koobayaa marka xadiidkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dheeraayee xajka nebiga ka warramayay jaabir ayuu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi wa antum mas-uuluuna canii fama antum qaa'iluun aakhire markaynu tagno idinka anigana waa laykiin weydiin doonaa waxaa laydin odhan doonaa nebi maxamed muxuu sameeyey markuu idinla joogay calayh salaatu wasalaam aakhiro ilaahay su-aashaa idinku idin weydiin doonaaye war maxaa igu markhaatifo maxaa ay odhan doontaan buu nebigu yidhi aakhiro markaynu aakhiro iyo alle isla hor tagno ee la yidhaha nebi maxamed ka warrama saxaaboy maxaa odhan doontaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka asalkiisu saxiixu muslimka ku yaalla abu daa'uud iyo ibnu maajana waa wariyeene nashhad annaka qad ballagta wa addayta wa nasaxta ilaahay rasuulkiisa iyo aakhiro waxaanu kaaga markhaati kacaynaa inaadna soo gaadhsiisay oo gudatay wixii ku saaraa oo aada noo naseexaysay naseexa inaad nagala hadhin ayaannu aakhiro kuu markhaati kacaynaa idan qof kastaoo muslimee ha ku dadaalo walaalkiisa kalee muslimka ah inuu wixii uu naseexo u helaye wanaagga ee aakhiriya adduunkiisaba inuu gaadhsiiyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala aniga iyo idinkaba inuu idinku anfaco waayo culammadu waxay idhaahdaan awal naseexa naftaadaa kugu leh ninkii naftiisaba u naseexayn waayaabay idhaahdeen lagama yaabo taada inuu naseexeeyanu adna ku khiyaamayaba u badantay ilaahay naga dhiga mid annagana aanu ku anfacno idinna idinku anfaca sala allahu cala nabiyi moxamed wala ali w saxbi wasalam alxamdu lilah rabbi alcaalamiin